wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada ceeldheer ee bariga gobolka galgaduud waxa ay kusoo gabagabaysay tartan kubadda cagta oo muddo toddobaad halkaa ka socday ugu horeyn saed cali cabdulle gudoomiyaha sbortiska ceeldheer iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaas mudane daa'uud cabdulle raage ayaa ka hadlay tartankan iyo marxaladii uu soo maray ugu horreyn waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala oo galabta noo suurtogeliyey in si nabad ah uu noogu soo gebagaboobo tartankii aan u qabanayna lixda kooxood ee ka dhisan degmada ceelleer kaasoo lagu daafurayey dhismaha garoonka kubadda cagta degmada ceelleer kaasoo noo soo socda muddo asbuuc ah runtii isboortigu waa isdhexgalka bulshada dadka reer ceelleerna waa dad lagu yaqaano isboortiga iyo xadaarada iyo ilbaxnimada waxay nagala soo qayb qaateen si qurux badan tartankana wuxuu noogu soo dhammaaday si habsami leh galabta waxaa dhacay kulan aad u qiimo badan oo laba kooxood oo adag oo magaalada laga yaqaano iyo dunida qaybaheeda kala duwan maxaan ku rahdaa f c bunka iyo gorgor waxay ku soo dhammaatay ciyaar leesmari waayey oo eber iyo eber ku soo dhammaatay daqiiqadihii loogu talagala sagaashanka rigooro la aaday kadib waxaa guushu raacday gari laba kama qoslisee kooxda bunka oo shan iyo afar ku guulaysatay labada kooxoodba waxaan leenahay waa wada guulaysteen hambalyaan leennahay dhammaantood maad celinayaa wafdiga nooga yimid heer state ee dowlad goboleedka galmudug ee taliyaasha amniga nagala shaqaynaya intuu socda tartanku gudoomiyaha sbortiska kooxaha halkan ku baratamay ee soo bandhigay ciyaarta quruxda badan ee noo soo socotay maalmihii lasoo dhaafay noo soo gebangabeeyey ayagana si gaar ah aynu mahad celinayaa intii brotokoolka iyo ka shaqaynaysa nidaamkana ayagana sidoo kale waa mahad celinayaa wasaaradda leela sbortiska waxaan leeyahay isdhexgalka bulshada iyo sida wanaagsan aad uga qayb qaadanaysaan degmooyinka kala duwan ee adeegyada aad gaarsiinaysaan waa idinkaga mahad celinaya mar koobaad iyo mar labaad sidoo kale waxay ajendahoodu ahaa inay daafur u sameeyaan garoonkii ay ka hirgeliyeen degmada ceeldheer ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug mudane cabdicasiis maxamed jaamac ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay taageeridda ciyaaraha gaar ahaana degmooyinka ay dhowaan ka hana qaaday hanaanka dowladnimada oo ay ceeldheer ka mid tahay koob noo socday muddo hal asbuuc degmada ceeldheer nooga socday qorshihiisuna ahaa in garoonka lagu daafuro kooxaha ka dhisan degmadana lagu ciyaarsiiyo inuu galabta si noogu soo dhammaaday nabadgelyo ah qurux badan aan wax caraqalada iyo wax maxaa la yidhaahdaa dhibaataa midna ka dhicinin runtii waxay noo ahayd asbuuc farxadeed isdhexgalka bulshada iyo maxaa la yidhaahdaa is-aaminaadda bulshada dhexdeeda koobkaani wuxuu ka qaatay kaalin weyn waxaa aad iyo aad isku dhex marayey ciidamadii degmada difaaceeda ahaa oo qayb ka ahaa ciyaarta runtii oo cayaar qurux badan soo bandhigay kooxihii degmada ka dhisnaa maamulkii degmada iyo bulshadii oo isku soo dhowaaday aad iyo aad iyo aad bay sharaf iyo karaamo noogu tahay koobkaas runtii inuu noogu soo dhammaaday si qurux badan oo aan waxa maxaa la carqalada lahayn degmada ceeldheer oo ka mid a degmooyinka qadiimiga ee gobolka galgaduud dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay sidoo kale qayb ka tahay degmooyinka ay dhowaan sida rasmiga ah kaga hanaan qaadeen adeegyada dowladnimada